بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين halkan waxaa nooga bilaabanaya dersigeennii labaatan iyo lixaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya aan uga hadlaynay waxaanu ku jirnaa weli oo dersigeenna aan uga hadlaynay baabka najaasada caddaynteeda iyo suulinteeda waxaan ka hadlaynay masaa'isha ka sheekaynaya ee nijaasta middeeda macfiga ah masaladiina ugu dambaysay waxaan uga hadalnay nijaasaadka macfigaa inay ka mid tahay masalanba wa yucfaa can qaliili dami kayrihi walow istixaala qayxan adiga kayrkaa damkii ka yimaad ama shaksi kale oon ey iyo khinsiirna ahayn midkiisa qaliilkaa baa lagu yidhi waa macfi wa yucfaa waxaa kaloo la cafiyaa can kahiiri dami naxwi lbaraaqiifi boodayaalka iyo wixii lamida damkoodii badnaa iyo midkoodii yaraa waa la cafiyaa boodada iyo wixii lamid ah oo boodada maxaa lamid ah waa lagu sheegi doonaa boodada iyo walqamli injirta iyo walbacuudi kaneecada iyo wixii lamid ah sida dhilqaha oo kale baqi baa la yidhaahdaa maa lam yakun hadduusan ahaanin damkaasu bificlihi qofka falkiisa hadduusan ku imaanin haddii adiga ficilkaaga uusan dhiiggaasi ku imaanin oo adugu aadan ficilkaaga ku keenin wax walba oo markuu noolaa haddii xibin ka mida la jeexo aan dhiig dureero lahayn waxaa la yidhaahdaa damkiisa waa macfi baa la yidhaahdaa midkiisa qaliilka ah iyo kasiirkiisaba waxaa soo gelaya boodada waxaa soo gelaya injirta waxaa soo gelaya kaneecada bacuud walbaqi dhilqaha waxaa lamid ah waniimu dhubaabin tisqiga wixii macnaha dhigay weeyaan saxaradiisii iyo wa rawthihii digadiisii weeyaan wa bawlihii baa lamida weeye bawlkiisii tisqigu wixii uu macnaha kaayadiisii kaleeto wa bawli khafaashin fiidmeerta ama kabaliga dad baa dhahaan ilaa khafaashka waa kabaligii ama fiidmeerta loo yaqaano bawlkeedii iyo rawthkeedii ama ha qoynaado ama ha qallalnaado maradii hadduu gaarsiiyo ama jirkaagii ama makaankii iyo dhulkii aad ku tukan laheed yacni macfiyaad bay noqdaan mar haddii lagu yidhi boodada dhiiggeeda lagu yidhi ama lagu yidhi injirta macnaha dhiiggeeda lagu yidhi maqaarkoodii baa ku baxay masalan ba injirtiioo baktida haddii madaxiisa ay ka buuxdo ee qofka uu salaad tukado qofkaa injirta baktida baktigaa madaxiisa ku jirto oo salaada tukanaya ka ansixi maydo wuxuu lamid yahay qof mayd sida oo tukanayoo kaleeto haddee qof bakti sidaana inuu tukado looma ogo neef baktiga qof xambaarsan oo nijaaso wada ma tukan kara weeyaan badankiisa ama dharkiisa ama madaxiisa hadday ku sugan tahay baa la yidhi dadka injirtu gasho oo inta madaxoodii ku dila iyadoo bakti a madaxa ay ku jirto khatartaasa ka imaan kartu kitaabku leeyahay wey maxaa yeele waxa la cafiyo waa dhiiggiiye ee qolofkii iyo baktigeeda ma ahan waxa laga hadlaa weeyaan haddana marka lagu odhanayo qaliil iyo kasiirba dhiigga waa la cafiyaa maa lam yakun bificlihi baa lagu yidhi qofka haddaysan falkiisa ku imaanin ama aysan damul ajnabi ku darsamin weeyaan fa in kaana dhiiggaasu hadduu ahaado bificlihi qofka falkiisa hadduu ku yimaado oo asaga naftiisii yaaba masalanba boodadaa marku dilayey ama injirtaa marku dilayay masalan ayuu dhiiggaani yimid cufiya waxaa la cafiyaa can qaliilihi dhiiggaa midkiisa yar faqad oo kale ah weeyaan midka yar oon baa la cafinaa markaas maantoo dhan shayga yar iyo shayga badanaan ka soo hadlaynay shaygaan inuu yar yahay iyo inuu badan yahay xaggee laga ogaan karaa marka hadda lagu sheegayaa kulli masaa-ishii aan soo marnay walmarjicu laabashada filqilati yaraanta iyo walkasrati badnaanta loo laabanayo alcurfu aqoonta dadka weeyaan curfu naas shayga dadka haddii loo caqliyaalkooda loo bandhigo latalaqathu bilqabuul fama balaqad caadatan atadamuxu bihi wayacasura alixtiraasu canhu qaliil wixii dadku hadday saa u fiiriyaan ay leeyihiin yacni waxa weeye shaygaani waa wax yaroo macquula waxaa la odhanayaa waxa weeye oo laga dhowrsan karin oo aan layska ilaali karin qaliil baa lagu xisaabinaya intaa wixii ka batana waa kasiir baa la yidhi hadduu qofku yahay yacni qof gaaray inuu tahaju ijtihaad isagaaba shayga qaliil iyo kasiir kala raadinayo wey haddii kale culummadii u weydiinayaa shaygaanu wax yar miya iyo waa kala weydiinayaa weeyaan famaa ay ladii shaygii caddahu oo ku tiriyo alcurf curfigu wixii uu ku xisaabiyo qaliilan fahwa qaliilu weeye baa la yidhi dadka curfigooda iyo aqoontooda wixii ay ku xisaabiyaan qaliil waa qaliil weeyaan wamaa caddahu shaygii uu ku xisaabiyo alcurfu curfiga dadku kasiiran wax badanna fahwa kasiirun baa la yidhaahdaa dadka curfigoodu shayga hadduu ku tiriyo waa badan yahay waa badan yaha weeyaan hadduu ku tiriyo waa yaryahana waa yaryaha baa la odhanayaa taa marka sidaasay culummadu ku miithaaliyeen wa qiila alkasiiru maa balaqa xaddan yadharu linaadiri min kayri ta'amulin wa imcaanin waa qiil weeyaan waxaa kale oo la yidhaha waddooyinka la maro oo dadku ay maraan waddadaas la marayo nijaasaa mar walba ku faninta nijaastiibaa gaaraysa waddadaa la xaqiijiyey inay nijaasta tahay walow eeyuhu waxa gaarsiiyeene oo aan layska dhawri karin haddii adigu inaad ku dhacday ama aadan ka dhawrsanin aan laguu tirayn ee adigoo dadaalayo is-ilaalinaya adigoo waxa weeye is-ilaalinaya adigoo is-ilaalinaya oo dadaalaya haddii waxa weeye najaastaasu ku gaarto waxaa la yidhaahdaa macfi bay noqonaysaa weeyaan macfi bay noqonaysaa walaa yadhuru ma daahir noqdo shay-un shay ma daahir noqdo shaygaasoo min najisil cayni cayntiisu waxyaabihii ay nijaasta aheed ka mida shay cayntiisu ay nijaaso tahay daahir noqon maayo eygaas haddii si walba la yidhaaha loo mayro waa najisul cayn cayntiisaa nijaaso ah ma daahir noqonayo weligii khinziirka ama doofaarka haddii la yidhaha la dhaqo haddii yaa dhaqi karaa cayntiisa dhamaa wada nijaasaah kulligiiba gebi ahaanta maca lafihiisa iyo dhiiggiisa iyo jirkiisa dhamaa wada nijaasaah waa caynu nijaaso shay marka cayntiisu nijaaso tahay weligii daahir noqon maayo ilaa laba arrimood baa laga soo reebay labada laga soo reebay mid waxa weeye ilaa juluuda almaytati maytada ama baktida maqaarkeedii mooye idandabaqad hadday magdooydo hadday magdowdo baa la yidhi macnaha markii la magdeeyo oo magdayntu waa maxay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay neef aryahoo baktiyey oo bannaanka loo soo tuuray markaasuu wuxuu yidhi maad ku intifaacdaan buu yidhi neefkan maxaa loogu intifaaci waayey oo loo intifaacsan waayey waa neef baktiya nabiga ilaahayo waa neef baktiya baa la yidhi yaa bakti macnaha waxa weeye ogolba hadde diintiisu nooma diidin markaasuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa la diiday waa neefka hilibkiisa iyo ku intifaaciddiisa iyo cunidiisae maqaarka in lagala baxo lama diidin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka neefku hadduu baktiyo maasi waalkalba waalkhinziir ey iyo khinziir wixii ka soo haray labadaas waxay culummadu ay caddeeyeen in la ogol yahay maqaarka in lagala baxo oo markaas maxaa lagu dahirinayaa maqaarku ilaa nijaasuu noqdo haddii neefku maydo casharkeeni shalan ku soo marnay waalmaytatu kulluhaa najisa neefku markuu baktiyo oo bikayri dakaatin sharciya wixii ku dhafta uga baxdoo dhamaaba bakti laiska yidhaahdaa markau baktiyo waa waa nijaaso haraggiis kulligii lafihiis hilibkiis asaga dhan nijaasuu noqday haddii la gowraco la qasho oo qof muslima birayanada waa xalaal marka neefkii waaba nijaasaa la yidhiye haragguna nijaasuu ahaaye nabi moxamedna ha lagu intifaaco uu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidee daahir ku noqonayaa rasuulkeennii udganaa baa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu daahir ku noqonayaabaa la yidhi in la mayro oo la megdeeyo mayriddu waa biyo lagu mayro laakiin waxaa ka horeeya megdayn ilaa idan dabaqad buu yidhi kitaabku idan dabaqad buu yidhi ilaa juluud almaytati idan dabaqad markii ay megdaysanto megdayntu waxa weeye indibaaqu megdaynta macnaheedu waxa weeye shay kulul in looga suuliyo hilibka iyo iyo dhiigga iyo waxa cufuunada iyo haragga qurunka u keeno oo dhan in looga guro weeyaan shay kulul wax kulul baa macnaha lagu hagaajinayaa weeyaan shay kulul baa la yidhi ayaa la marinayaa weeye qorax iyo ciid iyo milix wax tiri maa waxaas waa shayaalo kale in loo isticmaal loogu talagalay markii shayaalkaa lagu hagaajiyo oo lagu hoolo harag iyo caadi a baa la mayrayaa sidii mara nijaasowday daahir buu noqonaa weeyaan waa shay awel nijaaso noqdoo daahir isku bedelay safiinahana waa ku soo marnay xadiidkii nabigaana laga qaatay calayhi salaatu wasalaam masalada labaad waxa weeye walkhamr khamrada nafteedu mar bay daahir kusoo laaban kartaa ilaa safiinan kusoo marna ogaada khamradu sideedaba waxa weeye waa cinabka midhaha la yidhaahdo oo la cuno asalkeeda waxay ka sameeyaan baa la yidhaahdaa shayaalka laga sameeyay ka mid tahay tusaale ahaan biyihiisoo la miiray oo meel lagu huuriyo ay ka sameeyeen haddii wax lagu daro waa gooriyo markaa waa lama ogola laakiin haddii biyihii ayaga ahaa say meel ugu jireen bay noqdeen shay markii la cabo caqliga bini aadamka bedelaya marka khamro weeyo waa nijaas markaa weeyaan kullu muskirin xaraamun buu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax walboo maandooriye ah oo maskaxda bini aadamku markay isticmaalaan ay isbedelaan waa xaaraan buu yidhi waa khamruu yidhi khamroo dhanna waa xaaraan buu nabigu leeyahy marka khamraduna waa wixii caqliga dooriyaa la yidhaahdaa khamradii biyihii ayaga ahaa say meesha u yiileen oo u yiileen baa la yidhi ama qoraxa la dhigo ama meel hoosa haddana hala keeno adugu siday oon meeshii u yiileen bay caadi ku soo laabteen biyo khalabay noqdeen oo dhanaan oo la cabbi karo daahir bay ku soo laabanayaan waa haddaan waxba lagu derin walkhamra khamradii maahane idan oo iyaduna daahir ku soo laabata idanqalabad hadday u soo geed doonto khallan biyaha khalka la yidhaahdo binafsihaa naf ahaanteeda ayadoon waxba lagu derin ayay biyo macaan oo biyaha khalkaaba iska noqotay fa in durixa haddii lagu rido fiihaa dhexdeeda shay-un haddii lagu rido qabla takhallulihaa khalkaas intaysan noqonin ka hor walow daahiran shaygaa hadduu doono daahirba ha noqdee oo wa baqiya shaygii ou baaqi noqdo fiihaa dhexdeeda ou baaqi ku noqdo xataa takhallalad ilaa ay khal ka noqoto lam tadhur ma daahiroobayso haddii laakiin wax lagu daro walow shaygaa intaysan khal noqon baa wax lagu riday walow daahirba ha noqdee walow daahirba ha noqdee dhagaxba hadduu rabo daahir ha noqdee oo shayga uu iskaga baaqi ahaado ilaa iyadu ay khal ka noqoto daahir noqon mayso maxaa yeele markii hore oo shaygan ay lagu tuuray iyadaa nijaaso ahayd oo nijaasayday maanta markay khal noqotona nijaasa ku dhex jirta weeyaan oo shaygii ah marka nijaasaadka macfiyaadka la yidhaahdo sidaasaa looga hadlaa weeyaan hadda waxaa la yidhaahdaa nijaasooyinka la cafiyo kitaabku uu noo sheegayo way badan yihiin midda ugu horeyda waxyaabaha aan aragtidu qabanaynin aragga muctadilkaa baan ku soo marnay wa minhu addamu waalqayxu calaa tafsiilin fiiha fiihimaa xaasiluhu ima an yudrikahuma adaraf ow laa dee aragtidu haddaysan qabanaynin waa macfi hadday aragtidu qabanaysana ma muqaladaa mase kayr muqalad mase kayr bay ka ahaadeen baa loo fiiriya hadday muqalad ka ahaadaan lama cafiyo haddaysan muqalad ka ahaaninna qofku inuu ku tacadiyey iyo kayr baa loo kala qaadaa hadduu asagu ku tacadiyey ad aslanba lama cafiyo hadduusan ku tacadin imaa an yakhtalidaa biajnabiyin ow laa ayaa la yidhaahdaa hadduu ajnabi ku darmay lama cafiyo aslanba haddaysan waxba ku darmin ima an yakuuna min nafsihi ow kayrihi baa la yidhaahdaa fa in kaanaa min kayrihi hadday ka ahaadeen cufiya can ilqaliili minhuma wa kada alkasiir in kaanaa min naxwi dami lbaraaqiif iyo wixii lamida waa anaga hadda qaadanay hadday asaga ka ahaadeenna hadday manaafidda ka yimideen afka iyo sanka iyo dhegaha iyo isha iyo waxa oo kaleeto markaas waxaa loo kala qaadaa inay kasiirayn ahaadaan iyo qaliil hadday kasiir noqdaan lama cafinayo hadda waa tii imaamu ibnu xajar iyo kulli waa isku raaceen iyo ramal iyo hadday qaliil yihiinna cufiya canhuma cinda ibni xajar oo markaa waxaa diidan isagaana muctamada baabkan weeyaan hadday manaafidda ka soo bix wa in kaana min kayri lmanaafid kalkhaariji min addamaamiil waa boogyaalkii iyo hambalaalqyadii iyo waxa weeye quruuxii waxaan rabaa quruuxii oo nabrihii iyo basaraadkii oo findoobyadii iyo yacni kuwa waxyaabahaasoo kaleeto kulli waxaasoo dhan marka waa soo marnay waxaa la yidhaahdaa najaasta macfiyaadkaas badan bay leedahay iyo shuruudahaas hadda aan soo qaadanay oo loo xiro halkaas ayaana uga gudbaynaa weeyaan dad baa maanta khamradii iyo hadda khinziirkii iyo waxaasoo dhan ummadda u daruuraynaya laakiin ma ahan wax ummadda loo daruureeyo meesha ma yaalin weeyaan waxaan gelaynaa salaada salaada ayaan gelaynaa weeyaan faslun fii bayaani awqaati salawaati alkhamsi awqaadda ee salaada awqaaddeediibuu u fasal yahay maadaama halkan salaadu ka bilaabanayso waxaa noo soo dhammaaday maqaasidii dahaarada ayaa noo soo dhammaatay maqaasidu dahaara o dhan waa soo qaadanay maqaasidu dahaara oo maxay ahayd maqaasidu dahaara afar bay ahayd weesadii iyo shayga la yidhaahdo maqaasidii dahaarado dhan waa soo qaadanay weesadii tayamumkii qusligii baabkii nijaasada ka hadlayey kulli waa soo qaadanay oo hadda noo dhammaaday wasaa'ishiina waa soo qaadanay oo biyihii iyo ciiddii lagu booraysanayoo kaleeto iyo aaladdii dabqiga iyo dabqigii iyo waxa weeye dhagaxii lagu istinjoonayo kulli ayagana waa soo qaadanay awaanidii iyo ijtihaadkii oon kitaabku ka sheekaynin kutubaha kale inoogu imaan doonaane ayadana waa soo qaadanay haddaba masaa-isha aan soo qaadana waxaan rabnaa wax yar inaan isxusuusino su-aalaha ka imaan karaa qof walbaaba inuu dersigii lasoo maray hore gadaal ugu laabto waxaa lagu weydiin karaa dahaarada inaad ka sheekaydo maqaasideedu waa in misa maa hiya maqaasidu dahaara wa kamyey marka waa inaad ka jawaabi karto dahaarada maqaasideedu waa afar alwuduu alquslu altayamum isaalat najaas wamaa hiya wasaa'ilu dahaara wa kam hiy wasaa'isha dahaaraduna waa maxay waana in mise waa afar maxay kale yihiin almaa waturaab xajaru listinjaa waddaabiq wamaa hiya wasaa'ilu wasaa'ili dahaara dahaarada waxa lagu gaaro kan lagu sii gaaraahi waa maxay waa sameeqa waa laba shay labadaa shay waxaa la kala yidhaha alawaani weelasha lagu dahaaro qaadan karo iyo ijtihaadka oo dadaalkii ah weeyaan waxaa kaloo isweydiinaynaa biyaha lagu dahaaro qaataahi waa maxay biyaha lagu dahaaro qaado karo kitaabkan ku soo marnay maau mudlaq maau lmustacmal maxaa la yidhaha mutaqayir maxaa la yidhaahdaa kuwaan ayagana waa inaad dib loogu laabto oo baabkii aan ku soo qaadanay lasoo akriyo weeyaan hadda waxaan qaadanay masale ah ashyaadoo dhan caynu ashyaada cayntoodu nijaasada ay tahay mid ka mid ahoo daahir noqdaa ma jiro ilaa laba arrimood maahane labadaasi waa maxay haddaan ka soo jawaabnay waa khamradu markay khal noqoto binafsihaa sida hadda aan ka soo hadalnay khamro iyadoo khamraa daahir maaha laakiin markay khal isku bedesho iyo maqaarka neefka xoolaha ah oo baktiyey maqaarkiisa marka lasoo bixiyo ee la megdeeyo weeyaan waxaan kaloo isweydiin karnaa oo aan soo marnay weesada arkaanteedu in misay aheed ilaa safiinaan ku soo qaadannay waa inu qof kastoo nagamida uu xafido ilaa kitaabkaa lagu soo maraye lixda arkaanuul islaam ee lixda waxaan rabaa arkaanta faradyaalka weesada oo wejiga ee niyada wejigoo la mayro gacmahoo la mayro masaxa iyo lugahoo la mayro iyo tartiibta arkaanta weesada ayaa la yidhahdaa weesada shuruuddeeda arkaanteeda sunnooyinkeeda karaahaadkeeda waa in dib loogu laabto weesada waxyaabaha buriya qofka ay weesadu ka burto in mise shayba xaaraam ka noqon karta ilaa qof ba haddii weesadu ka burto oo ashyaaba xaaraam ka ahayd qofka hadduu noqdo junub in mise xaaraam ka ah gabadhu hadday tahay macduur in mise shayba xaaraam ka ah waxaa sidaasoo kaleeto iyadana muhiima in la barto kufka masixiisa xugunkiisa in horta la barto kufku muxuu yahay banaanaantiisu kayfiyada kuf loo masaxan karaase muxuu yahay qofka muqiimkaa in mise ayuu masaxan karaa maxaa burin kara waxyaabaha burin karaa muxuu yahay ashyaadaasna iyadana waa inaan dib ugu laabanno insha allahu duruusteeda in lasoo akriyo ilaa fasalaan kusoo qaadanay weesadana sidoo kaleeta iyada nafteedana su-aalo baa ku jiray ee waxaan rabaa qabayska iyo tayamumka marka kulligood duruustaas oo dhan xaydkii nifaaskii baabunijaasadii kulli marka waa inaan dib ugu laabanaa intii aan soo marnay oo dhan intaanan salaada gelin su-aalahaasaan horta isxasuusinaynay faslun fii bayaani awqaati salawaati alkhamsi wuxuu u fasal yahay awqaadda salaadaha shanta ah oo la caddeeyo faslun fii bayaani awqaati salawaati salaadaha awqaaddooda caddaynteedu u fasal yahay salaadihii alkhamsi awqaaddii dhe alkhamsi maya salaadihii alkhamsi saas weeyaan shanta ahaayeen shanta salaadood awqaaddoodii oo la caddeeyo waqtu duhri duhra ugu horeeya maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey rasuulkeennu salaaddii ugu horraydo oo tukado markii salaadaha lagu soo waajib yeelay duhru ka bilaabay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam marka duhurkiibuu kitaabkuna usoo hormariyey waqtu duhri duhurka waqtigiisu waqtu duhri baa lagu yidhi duhurka waqtigiisu isagii baa loo soo hormariyey maadaama isaga nabigu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam yacni salaada duhur waqtigeedu min zawaali shamsi qoraxda suuliddeeda laga bilaabo ilaa masiiri dilli kulli shayin shay walba hooskiisa ahaantiisa laga gaadho mithlahu isagoo kale uu noqdo ghayra dilli listiwaa ee kaanshada hooskeedii markii laga reebo duhurka waqtigiisu wuxuu ka bilowdaa qoraxdu cirka markay dhinac uga suusho oo bartamaha qoraxda isku aadisa dalkeenna markaan joogna qoraxdu cirka bartamihiisay mari jirtay markay dhinac u badato oo meesha ay u dhacayso xaggeeda u badato oo jihada waxa weeye ay u dhacayso u badato weeyaan laga bilaabo waktigaas ayuu duhur jiraa ilaa shay walba iyo hooskiisu ay isla ekaadaan shay walba hooskiisa waxaa la yidhaahdaa shay walba iyo hooskiisa qof walba oo bini aadamah dhirirkiisa haddii la cabiro waa lix gomadood iyo waxaa la yidhaahdaa iyo nisu qadamin baa la yidhi marka adugu calaa xaasil shay walba iyo hooskiisa waxaa looga jeedaa meel qoraxa markaad shayga sidaa aad shay uga muddo ama adiga hooskaaga inta meel istaagto meeshuu ku joogo aad calaamayso haddii cabir la saaro shayga shayga naftiisa ul meel sidaa u taag hooskeeda fiiri calaamay ayadii sidaa dhulka u jiifi hooska iyo shaygu markay isla ekaadaan waa meeshii duhur u dambaysay hoosku hadduu dheeraado oo ushi ka dheeraadana duhur waa u dhammaatay weeyaan oo casira macnaha jiraba haddii hooska ou yaraado oo shaygu dheeraadana duhurkiibaa weli lagu jiraa marka duhurku intaasoo dhan buu soconayaa muddadiisa markii cabir la saaro sharciga sida uu ku matelay ku mithaaliyey ama nabigeenna uu noo sheegay nuucaas weeye calayhi salaatu wasalaam inta kaleetoo dhan iyo awqaadan kaleo hadda annagu aan wax ku xisaabsanno waa qiyaas wax lagu raadinaye midka rasmiga ahu oo xadiidka nabiga ku cad calayhi salaatu wasalaam kaasuu ahaa waxaan gelaynaa casirka marka hooskaas weliba hadda aan cabirkiisa ka hadalna waxaa laga reebaa waktiga istiwaha markii ay qoraxdu ahayd oo cirka bartamihiisa ay ku ekaatay hooskii markaa joogay baa laga reebaa weeyaan oo magaalooyinka qaar sida maka iyo sancaa iyo sida awqaada qaar maba ay lahaan baa hooska istiwaha la yidhaha maba lahaanba iyagu wa waqtu lcasri casriga waktigiisu min bacdi casirka waktigiisiiba hadda naloo sheegaya wa waqtu lcasri casriga waktigiisu wuxuu ka bilowdaa min bacdi waqti duhri duhurka waktigiisa bacdigiis buu ka bilowdaa weeyaan ibtidaa'uhu min bacdi waqti duhri buu ahaaday ilaa quruubi shamsi waktigii duhurka markii qorax shaygii iyo hooskiisu isla ekaadaan baa lagu yidhi duhuraa dhammaaday ka bacdi buu casirkii bilaabanayaa weeyaan min bacdi waqti duhri ilaa intuu socon karaa marka ilaa quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga gaaro qoraxdu markay dhacdana hadda casirka waktigiisii wuu dhammaaday kulligeed markay wada dhacdo wa waqtu lmaqribi maqribka waktigiisu min quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo ilaa maqiibi shafaqi midabkii qarsoomidiisa iyo cilidiisa laga gaaro midabkii alaxmari guduudnaa liilan ay culummadu dhihi jireen guduudka maqribka jira qoraxdu markay dhacayso waa guduudan jirta guduudkaasu marku dhammaado maqrib waa dhammaaday qoraxdu markay dhacdo maqrib baa bilaabanaya guduudkaasu marku dhammaadana maqribkii waa dhammaaday weeyaan cishaa bilowdaba maqribka waktigiisa u yar awqaada dhan baa la yidhahdaa aad buu u yaryaha isagu aaduu u gaaban yahi ilaa maqiibi shafaqi alaxmari wa waqtu lcishaa marka maqiibul haddii midabka guduudka ah la gaaro cishaa bilowday wa waqtu lcishaa cishaha waktigiisu wuxuu ka bilowdaa min maqiibi shafaqi midabkaas guduudka ah dhiciddiisa guduudkii markau dhammaado soo maqrimo dhammaan guduudkaasu markau dhammaado cishaa bilowdaa lagu yidhi laga bilaabo waktigaas ilaa duluuci alfajri iftiinka dhalashadiisa laga gaaro fajrigii athaanii ee labaad iftiinka salaada subax yimaad laba loo qaybiyaa fajru saadiq iyo fajru kaadib baa la yidhahdaa fajru saadiq iyo fajru kaadib iftiinka beenlowga ah iyo midka runlowgaa baa la kala yidhahdaa midka beenlowga waxa weeye waa iftiin sida kayn roobaadka u eg bay culummadu dheheen kayn roobaad qofkii yaqaanba oo inta cirka xaggiisa kor u baxa dhammaada laakiin midka salaada subax ku caddaato waa almuntashiru daw'uhu yamiinan wa shimaalan waa midka iftiinkiisu dhinac walba u faafo oo dhinac walba u iftiimo weeyaan dhinac walba u iftiimaa baa la yidhi waktiga subxu markaasu isaguna macnaha waxa weeye halkaasuu ka bilaabanaya cishaha waktigiis dad baa ku dhihi doona wuxuu dhammaadaa fiidka hore lix sac markii la gaaro waxba kama jiraan ilaa salaad subax ka dhalato cisha wuu jiraa wa waqtu subxi subaxa waktigiisu min alfajri min alfajri iftiinka salaada subax laga bilaabo ilaa duluuci shamsi qoraxdu ilaa ay kasoo dhalato salaada subaxna waxay ka bilaabataa waktigeedu iftiinkaasu marku bilowdo salaada subax waktigeediyaa bilaabanaya ilaa qoraxdu ka soo baxdo salaad subax way jirtaa weeyaan intaasoo dhan marka shantaas waqti ayaa la tilmaamay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in malagii ou macnaha tukiyo weeyaan malakul jibriil markii nabiga salaadaha lagu soo waajib yeelay oo malakul jibriil ou nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam owqaadan ayuu nabiga tujiyey jibriil baa ii yimid buur nabigeennu calayhi salaatu wasalaam fa ammanii imaam buu ii noqdo fa sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu yaxsubu biasaabicihi khamsa salawaat shan mar buu malaggaasu i tujiye buu yidhi markaasuu wakti walba salaada waktigeeda markuu bilaabanayo ayuu nabiga tukiyaa duhurka bilowgiisa casirka bilowgiisa cishaha maqhribka bilowgiisa cishaha maalinkii dambe haddana u yimid wakti walba dhammaadkiisuu tukiye baa la yidhi markaasuu ku yidhi waktiga salaadu labadan waktiyoon ku tujiyaa salaad walba waktigeeda u dhexeeyaa buu yidhi waalwaqtu fi ma bayna hada alwaqtayn yaa muxamed haadaa waqtu alambiyaai min qablikaa nabiga lagu yidhi nabi moxamedow ambiyadii kaa horraydoo dhan salaadaha markay tukanayaan waktigaasay tukan jireen baa la yidhi marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam owqaadda isagaa noo xadiday isagana malaggii waxyiga u keeni jiray baa u sheegay malaggana ilaahay buu ka soo guuriyey looxulmaxfuud buu ka soo guuriyey oo ilaahay baa halkaa macnaha waxa weeye waxyigiisii baa laga soo naqliyey owqaadda salaadu marka ma aha wax bini aadamku qararin karaan oo ay ku dhihi karaan baa la yidhi waxa weeye adugu markii la gaaro shaqada iska tuko intaan la gaarin sii tuko maya shaqada marka la gaaro iska wado shaqadaadii hadhow salaadaha isku dar maya iskoolka markaad soo dhammayd hadhow iska tuko maaha salaad walba wakti buu ilaahay u yeelay ee ilaahayna qur'aankiisa wuu nagu amray in aan awqaadda salaadaha ilaalinno wa quumuu lilaahi qaanitiin marka awqaadda salaadaha xaafiduu cala asalawaati salaadaha in la xafido oo la ilaaliyo waktigooda la ilaaliyo arkaantooda la ilaaliyo shuruuddooda la ilaaliyo ee nebi moxamed sidou u tukada loo tukado calayhi salaatu wasalaam ayay diintuna amraysaa weeye nabigeennu wuxuu dhihi jiray salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salaaddii baa marka noo bilaabatay ilaahay ha nagu anfaco salaadda ilaahay ha naga aqbalo sunnada nebi moxamedna ilaahay ha nagu sugo xubbiga rasuulkana ilaahay hana siiyo dersigeennii labaatan iyo lixaad ee kitaabkeennii bida ee kitaabkeennii adduraru lbahiya intaas baan ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu